إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo hor leh ayaa duleedka golweyn ee shabeellaha hoose waxaa lagula egtay saraakiil miinabaarayaal ah oo ka tirsan heshiishayaha dalka kusoo duulay weeraro culus ayaa lala beegsaday saldhigyada xabashida soo duushay ku leeyihiin magaalooyin ka tirsan gobollada baay iyo bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday fariisan ciidamada kenya kaga sugan yihiin deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose waaliga hiiraan ayaa ka hadlay xasuuqii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin u geysteen ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka ah mid ka mid a hogaamiyaashii dagaalka ee bariga hiiraan ayaa sheegay inay dil ugu xukuman yihiin dowladda federaalka ah ee dagaalka gelisay haddii ay yihiin dadka bariga hiiraan ku dhaqan qaar ka mid ah hogaanada qabiilada dega wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa bogaadiyey weerarkii khasaaraha badan dowladda federaalka ku sababay ee ka dhacay deegaanka masagawaay ee gobolkaas warshad biyaha sifaysa ayaa laga furay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe tiraadadah ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku fatahay dalka jabaan
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan qaraxyo khasaare sababay ayaa duleedka golweyn ee shabeellaha hoose waxaa lagula egtay saraakiil miinabaaryaal ah oo ka tirsan shishayaha dalka kusoo duulay warkaasi warar kale oo ku aadan weeraro culus oo ciidamada xabashida itoobiya lagula egtay magaalooyin ka tirsan gobollada ba iyo bakool iyo kenyaatiga ku sugan gobolka jubbada hoose qeyba ka mid ah oo weerar lagu qaaday waxaa wararkaas oo idilka waramaya haashim cabdinaasir
ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday saldhigyo iyo fariismayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka soomaaliya haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye gaar ahaan ciidamada uganda qaraxyadan oo laba ahaa ayaa ciidamada shisheeye lagula eegtay duleedka deegaanka galweyn waxaana ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan ayaa xilligii qaraxyada lala beegsanayay lugeynayay waxayna ahaayeen saraakiil miinabaarayaal ah halkii qaraxyada lagula eegtay waxaa kusoo degay diyaarado helikobtar ah kuwaas oo daabulay meedadka iyo dhaawaca ciidamada shisheeye ee qaraxa ku halaagsamay dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale dagaal toosa ku qaaday fariisan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ciidamadan ayaa la kulmay weerar culus oo kaga yimid dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray etoobiyaanka habeen hore ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sidaan oo kale weerar culus ku qaadeen ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay dhanka gobolka bakolna ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidaas oo kale waxay xalad dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya ciidamadan etoobiyaanka ah ee xalad dagaalka lagu qaaday ayaa ku sugan degmada xudur dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka jubbada hoose ayaa waxay xalad dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ka samaysteen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka oo intooda badan ku go'doonsan xeryaha ay ku sugan yihiin ayaa waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jasaaka allahu khayran haashim waaliga hiiraan ayaa ka hadlay xasuuqii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kala duldhaceen ciidamadii yugandeeska ahaa ee ku sugnaa gobolka shabeellaha hoose iyo kuwa dowladda federaalka ah maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya
kulan farxad iyo bishaaro lagu wadaagay oo ka dhacay wilaayada hiiraan ayuu kelimad kooban ka jeediyey weliga gobolkaasi sheeguuleed abunabhaan kulankan ayaa lagu bogaadiyey oo lagu soo dhoweeyey askarta yugandha ee lagu laayay buulamareer iyo ciidamada dowladda ee iyaguna lagu xasuuqay deegaanka masagawaay ee gobolka galgadood sheeguuleed abunabhaan ayaa fariin u diray ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee atmis
waxaan leenahay sida oo kale nimankan loo yaqaana atmis ama midowda afrika gaalada soo duushay si guud kuwooda ridada ah iyo kuwooda asalka aba war inta danihiinna garataan kolba aakhara wax idiin jira mahayaane ilaahay qowlkiisi baa idinku rumoobay subxaanahu wa tacaala sayuhzamu aljamcu wa yuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum waasaacatu adhaa wa amar jamacaan soo kulmay oo dhulkan muslimka ku soo duulay oo magacyada kala duwan leh ilaahay ballankiisi baa rumoobay waxaa bilowday jabkiinnii dabadana waad jeediseen intay goori goor tahay laabta waxa idin sugaya waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala saacaddii qiyaamo iyo cadaabkii allah idiin dhiman kolba haddaadan hadda ilaahay u towbad keenaynin masaalixdiinna adduunya ha isdhaafsiinina waxa idiin dhamman oo idin sugaya wasaacatu adhaa wa amar weeye eh maslaxadiinna adduungarta gebdhihiinna iyo guryihiinna waad weydeen owlaaddiinnina waa agoontoobeen maslaxadiinna adduunna waad weyseenoo waad baaba'deen nimanka calooshood u shaqaystayaalkoo idan maamulo wallaysan wax dan idiin haynin adinka ayay idin iibsanayaan maslaxadooda gaarkaana waa ku qabsanayaan waxaan leenahay nimanka riddadoo soo duulay iyo kuwa asalka oo gaalada asalka aba waxaan leenahay garta dadka aan nahay barta waxa aad naga sugtaanna waxaa weeye waa wax adinka aad fahmaysaan waaliga ayaa gebagabadii muslimiinta u soo jeediyey waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah maanta qofka muslimka waxaa loo sheego oo ugu muhiimsan waa inuu diintiisa difaacdo gabar iyo wiilba qof da'weyn iyo qof da'yarba waxaan leenahay dad yahow diinteenna islaamka aan difaacanno dad yahow sharafteenna aan difaacanno dad yahow wixii ilaahay uu nooga raalligaha aan difaacanno tawxiidkeenna iyo iimaankeenna aan difaacanno waxa ilaahay hadhow markaan ugu tagno uu nagu jecel yahay aan difaacanno waxa haddaan nool nahay ilaahay uu nagu jecel yahay waa diinteenna aan difaacanno waxa in lagu dhintoo lagu noolaado mudan waa diinteenna aan difaacanno dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan si gaara walaalaha muslimiinta ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxaan leeyahay qof kastoo annaga naga miday guntiga dheeshaa isaga dhigo ama da'weynow ama da'yarow eh qof kasta ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku leeyahay inuu diintiisa difaaco si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka dhacaya kulamo lagu hambalyeynayo weeraradii toddobaadkii lasoo dhaafay dhacay ee lagu laayay ciidamada yuganda ee saldhigga ku leh magaalada buulamareer iyo askarta lagu soo tababaray eritariya ee la geeyey mazagaway oo ka tirsan gobolka galgaduud yuganda ayaa in ka badan laba boqol oo askari ku weysay macrikadii buulamareer halka dowladda federaalkana mazagaway looga dilay boqol afartan iyo sagaal askari sidoo kale waxaa jira maxaabiis labada dhinac laga qabtay oo u gacan galay mujaahidiinta al-shabaab
mid ka mid a hogaamiyaashii dagaalka ee bariga hiiraan ayaa sheegay inay dil ugu xukuman yihiin dowladda federaalka ah ee dagaalka gelisay haddii ay yihiin dadka bariga hiiraan ku dhaqan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa qodobkaas ka waramaya
iyadoo hogaamiyaashii dagaalka ee bariga hiiraan oo ay barigantaalaysay dowladda federaalka ah badankood ay mar hore arrimaha ka fadhiisteen ayaa nin ka mid ahaa dagaal oogayaasha oo ah guddoomiyaha degmada jaalalaqsi oo iminka halkiisa ku harsani waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka ay kala marayaan iyaga iyo dowladda federaalka ah guddoomiyaha degmada jaalalaqsi nuur dheere waxa uu sheegay in dalka talyaanigu uu leeyahay xeer dhigaya in saraakiisha dowladdu ay dagaalka u dirto ay qolo abaalmarin siiso qolana disho iyaguna ay noqdeen haddii ay yihiin dadka bariga hiiraan ku dhaqan kuwii ay dili lahayd dowladda federaalka ah ee xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay dowladda aan ka tirsannahay waa saxiixa uga korra ma lihin oo saxiixa uga korraysaa naga maqan waayo dadkii soo dadaalay oo dagaal badan soo galay laba maadaad waxaa xoo ahaa talyaaniga dadkii oo baalka saraakiisha dagaalka loo diro dagaalka hadday soo guulaystaan laba maadaa lagu sameeyaa mid waa la bremiyaa bremiyaa la siiyaa midna waa la dilaa yah marka annaga hadda bremi maba arka weyne dilaan ku qorannahe waxaa la rabaa intaanan la dilin inaan wax iska dilno jaarmunaanashaa kusi celin
wuxuu sheegay inaanay jirin wax xaquuq oo ay ka heleen dowladdii dagaalka gelisay nuurdheere waxa uu qirsan yahay inay iyagu yihiin burcad amaba maafi ay adeegsanaysay dowladda federaalka ah maafi ama burcadna marka hawsha loo diray ay qabtaan qolada dirtay oo ay aaqirka disho xawaadle baremiya ma haysto oo bareemiya lama bareemiyaanood xabaddii shabaabka ay ku soo bilaabeen dad hadda saakay raggaynii macaw isleedahay xaquuq siimaa jira gaadid la siimaa jira nohooyinkii qarafka ahaayoo gabdhaha dahabkoodii laga soo furay waa duqoobeen hadda waa aragteen yah inaan gacantaynna ku tashanno maahane walax aad sugaysaan oo sistam aad ka sugaysaan hortaad arki maysid waayo maafiyada markii ay howl ay qabato hawsha hadday ka soo noqoto waa la dilaa marka in adunkuyi la dila la rabaa marka intayin la dilin adunku dadaala ee wax iska dila cadowga waana lagu soo kobciyo waa soo kobcuwa dagaalkii bariga hiiraan ayaa mar hore istaagay ka gadaal markii beesha xawaadle qayb ka mida ay heshiis la gashay xarakada shabaabul mujaahidiin qaybta kalena ay hubka tiirisay waxaase xusuus mudan in weli ay jiraan mooryaan deegaanada qaar ku sugan sida tardo moqokori iyo kuwo la mid ah kuwa oo dhibaatooyin ku haya bulshada safarka ah iyo dadka deegaanka intaba
qaar ka mid a hogaamiyaasha qabiilada dega wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa bogaadiyey weerarkii khasaaraha badan dowladda federaalk ku sababay ee ka dhacay deegaanka masagawa iyo gobolkaas maxamed ciise ayaa warkaas inooga waramaya
ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade iyo suldaanka beesha weecesle suldaan daa-uud ah ayaa ka hadlay weeraradii dhowaan lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka misigawaa ee wilaayada galgaduud waxay ka hadleen dhibaatooyinka ay dadka shacabka ah u geysteen ciidankaasi la weeraray laguna laayay misigawaa dhanka kalena baaq u jeediyey inay isku soo dhiibaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysanna jirin cid waxyeeleynaysa ugu horreyn ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay kula kaceen dadka shacabka ah ee ku
runtii markaan ka hadlo dhacdadii masegawaa ka dhacday nimankaasi waa niman waxay ahaayeen meesha diinta ilaahay kusoo duulay iyo dadka iyo dalka isagoo degan kitaabka ilaahay lagu dhaqayo ummaddu iska degan tahay xaaladood maaragtay ay xaalad iska jawi degan ay tahay ayay kusoo duuleen waxay la yimaadeen dil iyo kufsi iyo dhac iyo wax walbay ku sameeyeen marka runtii cuquubadu marna way soo degdegtaa marna waxawaaye way daahdaa cuquuba deg degaha ilaahay kusoo riday gacanta mujaahidiinta ayaa gaartay waxaana ku dhaca jab iyo halaag waxaan ogsoonahay oo aan si fiican aan ula soconnaa inay kala firxadeen gaadiidkoodu ka carireen kadib wuxuu baaq u diray ciidamada dowladda federaalk ee ku la-anaya furimaha dagaalka isagoo geeska kale sheegay in ciidamadii farmaajo uu sameeyey uu doonayo xasan sheekh inuu furimaha ku laayo nimanku waxaa weye waa nimanka hadda laga keenay ilatirayo ka keenay waa nimanka uu geeyey maaragtay ka yimiday latareya dhowrka uu ka keenay qaarna meesha ku baaba'een ciyaalkii yarkaayo ardada ahaay oo marka hore la siray oo magaalo dalal kalea layidhi walaa carabta layidhi xasan gurguurte wuxuu si fiican uu furmada u geeyaaho inay baaba'aan oo u daryeelid xumo iyo dhibaato uu ugu sameeyaa ciidamadii farmaajo uu sameeyey kuwii asaga ou sameeyo oo ama dowlado kale oo u dirsadana dalka gudihiisuu ku haystaa marka qoladan waa qolo maaragtay lasoo daadsho sida qashar camal loo soo daadsha xasan gurguurtaana soo daadsha nimankaasu inaydaan xabadda mujaahidiinta meel allaale meeshay uga carari karaan inay uga cararaan hadday isku soo dhiibaan waa danay u tahay hadday ka tagaanoo meesha ay joogaan ay ka tagaan ka dhuntaan danay u tahay kadib suldaanka beesha daa-uud ayaa sharaxaad ka bixiyey dagaalkii masagawaa iyo khasaaraha uu dhaliyey bismillahi raxmaan iraxiim waa dhowahay alfurqaan waan dhowahay waan idiin mahad celinayaa runtii haddaan ka hadlo arrintii ka dhacday dhacdadii ka dhacday masagawaa waxay aheeday dhacda aad iyo aad ugu daran nimanka cadowga ah ee soo duulay ee sida gardarrada ah ku yimiday ee lagu meelaha lagu maamulayo shareecada ilaahay ka burburiyey shareecada ilaahay in lagu maamulo oo ka soo horjeeda dadka muslimiinta iyo mujaahidiintana qoraga u sitay nimankaasu waxay ahaayeen nimankii laga keenay eletariya laga keenay ee la keenay degmada ruunirgood ruunirgood markay yimaadeen dhibaato badanay u geysteen dhac bay ummaddii u geysteen waxay u geysteen oo kaleeto kufsi nimanku dhaqan ma leh ummaddii bulshadii qabaa'ilka ahae meesha deganada muslimiinta ahayd waa ku kaceen nimankan waxay is yidhahdeen marka maadaama qabiilkan oo idinku kacay mujaahidiintana ay jafka idiin joogto meeshaan lagu badbaadi maayo sidaas darteeda waxay fakadeen waxna way ka fakadeen oo muqdishoy u laabteen oo nimankaa niman xukun iyo xoog lagu haya way sidoo kale wuxuu tilmaamay in hadallada marin habaabeynta ah ay dowladda federaalka sheegtay ee ahaa inay iska difaaceen ciidamada mujaahidiinta aysan waxba ka jirin isagoo bulshada ku booriyey inay xaqiiqda ka raadiyaan warbaahinada islaamiga ah nimankaa marka wixii ku dhacay hadda ummadda qoftii ana fiirsanna waxaan ugu baaqaynaa inay hadda fiirsato xaqiiqda ka jirta meesha wax been ahoo meel lagu sheegayo oo laleeyahay waa iska caabinay iyo waa iska celinay iyo waxaas waxba kama jiraan nimankan gaadiidkoodii cusbaa ee hadda soo degay sanadkii hore lasoo siiyey hadda lasoo siiyey waa ka hadda gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan ilaa sagaal gaari waxna la gubay saddexna la gubay lix gaari oo fiyuuna waata hadda taalla anaka indhahayna ku aragnay oo waan waan aragnay miidiyahana waa yaaliin oo hadda miidiyaha laga arki karaa oo dadku muslimiinta aho juhaal maahan dadka soomaaliya juhaal dad juhaala maahan waaqiciga ay la socdaan idaacadaha iyo waxawaaye websaydyada ha fiiriyaan xaqiiqda ka jirta waxyaabaha beenta ay sheegayaanna waxba inaysan ka jirin way muuqataa falanqaynta iyo hadalhaynta ka dhalatay weeraradii masagawa ee wilaayada galgaduud iyo midii buulamareer ee shabeellaha hoose ayaa isbuucyadan si aad ah loo hadalhayey iyadoo dowladda federaalk ay weeraradaasi kala kulantay dhaleeceen iyo wejigabax
warshad biyaha sifaysa ayaa laga furay degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubayd munaasabad ballaaran oo lagu furayay warshad biyaha sifaysa islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday magaalada saako ee wilaayada jubbooyinka shirkadda daruur oo ay iska leeyihiin ganacsato u dhashay degmada saakow horeyna biyogelin uga samaysay degmada ayaa soo kordhisay warshad cusub oo biyaha sifaysa furitaanka warshadda ayaa waxaa ka hadlay dad kala duwan oo iskugu jira waxgarad ganacsato iyo maamulka shirkadda ugu horeyn maamulaha shirkadda ayaa sheegay sababta keentay in la furo warshadan
markii aanu macnaa warbixin aanu ku biyo tan safeynta biyo macnaa yaani shirkadda mee ku maryaday tii digelinta ku maryadi oo beledka macnaa yaani dhibaato linka jaro macnaa dhiniga biyo macnaa yaani meel araayi sheegada laku dhaansadaaw webiga dameero laku dhaansadaaw yaa unoo ganacsatee macnaa yaani may ka shirnay in sidii macnaa degmada laka hormarin lahaaye oo macnaa yaani dhiigalayninka sameey lahaaye ayaa ku shirni marka shirkadda markaasaa la aasaasay maanaa may la raayayin sheegada shirkadda biyaha daruur marka tan kale haddana migii dhiigalintii una dhammayni una ku gudubni haddana ma istusnee may la raaya ee in magaaladii ambaahanta macnaa biyo oo safeega magaalada marka hore biyo webigaasyaani markii biyoga webi una fiirini haddana ma iska afguranay may la raayayin sheegada in biyoga webigii
sidoo kale mid ka mid ah ganacsatada saakow ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadda anagoo ku hadlaayo afka codka ganacsatada degmada saakow waxaa halkan ka caddaynayaa maanta inaan u fidhino furutaankii shirkadda biyaha ee daruur alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan maanta waa ujeediin soomaalida waxay dhahdaa sadal muuqdo su-aalka dhan holkan iyo shirkaddan baaxadeed intaan la eg waxaa iskale reer saakow ayaa dhistay ilaaba ku mahadsan ma aha shirkad ajaanib dhisatay waxaa meesha ka muuqanayso in badan ilaahay loogu mahadiyo sababtoo ah ilaahay wuxuu leeyahay wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha
ugaaska beesha gelidle ugaas cabdishakuur ayaa ganacsatada saakow ee ku sugan dalka iyo dibadda ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka degmadooda maylana ganacsatadii horumarkan soo beday horumar ma isku leeh oo laka deerey abni nabadgelyo oo walbarasho maadi idiina bedel alxamdulilah degmadan waxbarasho ee kurdiyadda kudalaacdi maadi idiina bedel dadka kadhalid alxamdulilah wala barde ganacsatadii ayalaha maadee iyoon may horyaalinka iyiina ini ayaa wax ka dhawayaan horumarka degmada oo inka baaqaan reesaakow meel kasta oo ruwaandaag iyo dibad inka baaqaan inay degmadii haddii ilaahay ogolaado hamaalgal laga koraan oo warshada oo noocyaal badan sheedaan
ugu dambayntii ugaas biyi ugaaska beesha macalweyne ee jubbooyinka ayaa uga mahad celiyey ganacsatada saakow dadaalka ay sameeyeen wuxuuna u soo jeediyey dardaaran muhiim ah
haddana biyo aafeenoo keena shirkadda waxaan leenahay idinkuna waad ku mahadsantihiin wakhtiga aad ummaddiin u hurteen iyo maalkiin aad geliseen waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaala oo dadaalka labalaaba waxaan idiin sheegaa shirkadda soomaali waxaa awji jiray iskaashtooy wax laho iskaashato waxaa dhihi jiray iskaashato ma kufto hadday kufto ma kacdo dadka hadday is aaminaan wax isu darsadaan in ilaahay looga cabsado xoolaha ladinku ammaanaystay aakhire waa la weydiin doonaa meeshaad ku bixinaysaan in ilaahay aada uga cabsataan bilooyin ka hor ay ahayd markii deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose laga furay warshad biyaha sifaysaa
warkaan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan tiradada ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku fatahay dalka jabaan xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya daadad xooggan uu ku fatahay qaybo ka mid ah dalka jabaan ee qaaradda aasiya kuwaasi oo ay ku dhinteen tiradada tan iyo habeenkii jimcadii ee lasoo dhaafay waxaa dalkan ka da-yay roobab mahiigaan ah kuwaasi oo sababay daadad ay ku dhinteen ugu yaraan saddex ruux iyadoona la-yahay tiro kale oo dad ah waxaa daadad ka barbar socda dhul go iyo dabaylo xooggan madaxda dalka jabaan ayaana dhankooda ku baaqay inay taxadar muujiyaan dadka jabaaneska ah nin da ah oo gaarigii wata ayay biyuhu qaadeen meydkiisa ayaana waxaa laga soo saaray gaariga iyadoona ay xirmeen waddooyin waaweyn oo ku yaala magaalooyinka dalka waddanka jabaan wuxuu ka mid yahay waddamada dhaca qaaradda aasiya islamarkaana sanad weliba laga soo tabiyo dhacdooyin aad u tiro badan oo la xidhiira musiibooyin rabbaani ah warkii subaxnimo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa